degmada buulobuurde ee gobolka hiiraan welibaa ku teegana xaalad adag kurid markiibyo webiga iyo diiran meelo wiilasha iyo andeerna iyadoo jirana dad badan oo xaafado qaar iyo ku godoomeen markii ugu diiri waayeen inay ka baxsadaan biyohya ee hano burburyaha iyo hantida shacabka iyo ku tabeen xaafadoosho aana ku mida dadka deegaanka oo si ishilqaan ee dadka iyo hankadaad gureeyayeen xaafado iyo ku go-doomeen iyo isticmaaleen doomo macmal eh iyo weliba iyo ku hadaleen xaalada geega kujarta buuliburda weli uka tilmaamo lahaayeen maadaama biyo iyo ku kor mareen minite qaara welina iyo dalbadena inti laku qiib qaado gurmudka dadku ku go-doonsan xaafadaha buuliburda ee gobolka hiiraan biyaha webiga inay fatahaadka aad iyo aad ay u bateen magaalada xabta bax ay noqdeen meelaysan weligoeda gaarin ay gaareen ummaddan muslimiinta waxaan u sheegaynaa dadka naga koonfureeyo dadka hadda naga koonfureeyo inay ka sii tagaan meeshay joogaan owiyada xaggeeda meel dadka u dhow inay ka tagaan annaga hadda ummaddeennaan caawinaynaa dooltaan macbilka aan samaynaan ku caawinaynaa bari qoraxsinaan u kala wadnaa xooggeeni iyo iyo iisha kabtida inaan ku kala gudbidnaa alxamdulilah shukla arbacamideena waa caawinaa dadka muslimiinta waxaan ilaahay ka baryana inay iswada caawiyaan ay isku naxariistaan ay wax isku qabtaan nin kastaba ninka ka taageer inuu gacanta u fidiyo wax uu u qabto
waxaa hadduu la ku ran yahay biyo aanan buliburda weligeed aanan ku arkin inta aan aan jiro ayaan aragnay hadduu la ku ran yahay kiisas badan oo kala nooca ayaan la kulannay kiisaskaas noogu culislaay waxaa ka mid ahay xaafadaha qaarkood dad ku go'dooma biyo ayaan wada doonta ugu shabeelle ee niil ayaan ugu taganaan ka soo bixinaan ka soo badbaadinay ilaah baa badbaadi iska leh waxaan ugu baaqayaa dadka xaafadaha ku go'dooma oo kaleeto dulug biyahana ku dhow yihiin in ay ka sii baxaan biyahan biyo habeenkii iyo maalinta socdo waaye waa musiibo alxamdulilah musiibadaas inaa ilaahay aan ka barino culaysyada naga qaado biyahaas uga horreeyo waxaan ka shaqaynaa magaalada buuliburde bari iyo qoraxsiin oo ka kala go'doomay waxaan taaganaana hadda dhanka qoraxsiin ee magaalada buuliburdeeda bartimihii hadduu lakuu rooyahay degmada buundada ah waxaan hadda aan dhaqaajin rabnaa dhanka hadduu lakuu rooyahay bari ayaan u qaadi rabnaa dadkii rakaabka ahay caawinna waa ku darnaa dadka masaakiinta ah maadaama culaysyo badan ay jiraan biyaha waxaa noogu culusaa kiisas saddex saac iyo rubi oo habeennimo ayaa dhanka bari maamo ku xanuunsatay oo kalamiso ku soo booda baadiyahaas laga keenay maadaama dhanka bari isbitaalladii biyo ka soo galeen kiiskaas ayaa noogu culsaay ayaan habeen madow saddex saac iyo rubi aan soo qaadnay ayaan u soo gudbinaa dhanka magaalada buuloburde ee qoraxseen alxamdulilah kiiskaas ayaa noogu culsaay